bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta fayla dhegaystayaala ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobada isinka dheega doontaan barnaamijkaintaynu ka guda jarno weliba yoo ku mid nagada doonane wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya oo digniin yeedhan dartii qaar kumada saraakiil iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed madaxya ku qiib galeen aaska xildhibaan cusmaan cilmi boqore xukuumadda beelo degaasi koonfur galbeedna weliba yeeda caleema saarata iyo hogaamiyaga beelasayti wasaaradda waxbarashada soomaaliya yeedina weliba yeewada qorshe in xilli imtixaanaadka yeedaa kordheeda hab cusub oo imtixaanaadka ardayda lanku qaadow sana dugsiyeedka kun sagaalkiyonay labaatanka aatoy dhegaystayaal mar kale kulanto fayla ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo taariikhda waliba iyadee tan labaatiyonae farta balle lamaad labada kun tumi iyonay sagaalka intaas waliba yooyina qodobada barnaamijka kulanka raadiya warsan ee magaalada baydhabo balse ku hormariisinay warar hordhaca warsan hadeeri waliba iyo sheegahana in maalinta baryeyti magaalada baydhabo uusu ku furmi doona khalfadhiga golaha baarlamaanka maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya muddo fasax iyo janantan iyonay doorashadii madawiinaha koonfur galbeed ee soomaaliya iyo doroden waliba yoyin ahaanayo fasaxdiiyo ka moganaayeen mudaniyaalka baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya maalinta baryeyti yaa la kuwaday in dhammaanba golaha baarlamaanka iyo wada seedan hoolka baarlamaanka kaasowseyikoo shirkaasusu ku furma doona walay warare arrintaasaysi lahayn tona intuuna barnaamijka guda jara dhegaystayaal haddii koror iyo ka dheega doontaan barnaamijyada kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegeystayaalka gooda jarne ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan cali kheyre maruusu ku qiib galay munaasabadda sanad guurada afartiyo n sagaalaad ee ciidamada asluubta soomaaliyeed iyo ikousan ku hadalay arrimooyinka guud ee dalka sigaara weliba usan ku hadalay qarankiione qabyaalada weliba saasoo kale ra-iisul wasaaraha usan balin diray dhammaanba ciidamada asluubta oo ammaangoone usan jeedi
waxaan u hambalyaynayaa dhammaan saraakiisha saraakiil xigeenta alifleyda dableyda iyo qoysaska ciidamada asluubta soomaaliyeed oo maanta u degbaaldegaya sanad guurada afartan iyo sagaalaad ee ka soo wareegtay maalintii la aasaasay ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo anigoo ciidamada uga mahad celinaya dadaalka ay muujiyeen naftooda ay soo qadimeen dhiiggooda ay oggolaadeen inay furaan haddana waxaan rabaa in halkan aan uga diro hambalyada ugu weyn hooyooyinka iyo aabbayaasha iyo carruurta ah qoysaskooda oo iyaguna aqbalay inay nala qaybsadaan inay qarannimada ku difaacaan dhiiggooda idinkana waa mahadsantihiin intaas ka sokow waxaan rabaa inaan halkan anigoo magaca dowladda soomaaliyeed ku hadlayo u mahad celiyo aabbihii buddhigaha u ahaa ciidanka asluubta soomaaliyeed oo halkan nala fadhiya sareegaas ismaaciil axmed ismaaciil waxaan leeyahay mahadsanay waxaan kaaga mahad celinayaa dadaalkaa u soo gashay qarankaada waxaan kaaga mahad celinayaa inaad naftaada u soo hortay dalkaada welina aad nala joogto la joogidda aad la joogto ciidamadan kaa dhalinteed si aad ugu sheegto taariikhdii aad soo marteen iyo inay macquul tahay dalka in dib loo dhiso iyada lafteeda ayaa qayb ka ah dib u dhiska dalka ciidamada asluubta iyo dadka soomaaliyeedna waxaan leeyahay qarannimadu macnaheedu waxa ay tahay qadarinta kuwa qalanka qarannimada ama qaranka soo bilaabay in lasoo dhiso halkan waxaan uga mahad celinayaa fanaaniintii soo istaagay waxaan ku raacsanahay mirihii yaraa oo ahaa miyi iyo magaalaba soomaaliya mid waaye maslaxay rabtaa iyo mudnaan qaran miyi iyo magaalaba soomaali mid waaye waa dhab waa sababta qof waliba uu dhiiggiisu istaagayo ay xaadiisu dhaqaaqayso marka laga hadlo qarannimada waa sababta qof waliba markaas iyada ah uu u ilaabayo qabiilka iyo qabyaaladda waa sababta markaas qof waliba uu arkaayo soomaaliyada uu rabo inuu arko laakiin waxaan rabnaa in dhiiggeennu kululaado in dhaqankeennu isbedelo in marka halkan aad soo istaagayseen sida aad u taagneedeen aad habeen iyo maalinba u taagnaataan inaad aqbashaan in gelinka hore iyo gelinkan dambaba ay tahay in qalbigaada iyo maskaxdaadu ay isku meel u jeedo ciidamada asluubta soomaaliyeed waxay lahaayeen magac iyo maamuus dad badani waxay aaminsan yihiin inay maxaabiis ilaaliyaan waa inaan aqbalnaa in shaqadoodu ay tahay toosin waa inaan aqbalnaa inay shaqadoodu tahay barbaarin waa inaan aqbalnaa inay shaqadoodu tahay anshixin iyo wacyigelin waa inaan aqbalnaa inay shaqadoodu tahay inay dib u caawiyaan dad soomaaliyeed oo si ay nolosha uga khaldantay kuna soo celiyaan bulshada si ay uga qayb qaataan dibudhiska iyo dib u yegleelidda qarannimada soomaaliyeed waxaan halkaan idinkaga hambalyaynayaa maantay inaad soo dhammaystirteen xabsigii la rabay in lagu xanaaneeyo dad soomaaliyeed laakiin ay ka muuqato qaabka uu dalkeenna dib ugu soo dhismaayo waxaan ugu hambalyaynayaa ciidamada asluubta iyo wasaaradda cadaaladda iyo bahda cadaaladda oo dhan oo halkan joogta oo naftooda dalka u horay inagoo tacsina u dirayna kuwii ugu dambeeyey uu ku geeriyooday oo ugu dambeeyey xeeraaliya ku-xigeenkii in xabsigii iyo maxkamaddii ay isku dhex taallo macnaheedu waxay tahay cadaaladii oo tallaabo hore u qaaday waa idiin hambalyaynayaa soomaalina waxaan leeyahay ilaahay ha u barakeeyo waxaan rabaa idinkoo xafladdiinna wadan doona inaan laba arrin kusoo koobo kow waxaan idinku garab taagannahay shaqada aada haysaan waxaana idinkala shaqayn doonaa inaad heshaan xuquuq walba oo aad leedihiin labo iyadoo ay muhiim tahay in ciidanka asluubta dib loo dhiso horumar iyo iftiinna uu muuqdo halkanna ay fadhiyaan dhammaan taliyayaashii ciidamada dalkao dhan waxaan rabnaa in la aqbalo in ciidanku uu yahay lafdhabarska dalka waxaa la rabaa in meeshii lagu faanayo ay ciidanka tahay meesha qabyaaladda ka madaxda bannaan ay ciidanka tahay meesha musuq maasuqa ka madax bannaan ay ciidanka tahay meesha lagu soo ordo inay ciidanka tahay meesha soomaalinimada iyo calanka laga difaaco oo ciidankaa inay tahay meesha ay dadka soomaaliyeed u garanayaan maadaama marka taliyayaashii ciidanka oo dhan ay halkan fadhiyaan waxaan rabaa inaad dhinaciina fiirisaan halkan waxaan ugu dabaaldegaynaa ilaahay ha barakeeye generaalkii ciidankan soo aasaasay ismaaciil axmed ismaaciil qof waliboo soomaaliyeed waxa uu aqbalsan yahay inuu dalkiisa wax u taray inteenna maanta xukunka joogta ama ilaahay cilmi siiyey oo culamo ah ama wasiirro ah ama ganacsato ah ama hameyn soomaaliyeed oo hormuud ah ama dhallinyaro soo koraysa ah waa inaan isweydiinnaa su'aal su-aashaasi waxay tahay marka ilaahayna soo gaarsiiyo meesha uu generaalkaasi soo gaaray taariikh noocee ah ayaan rabnaa inaan ka tagno qof waliba marka waa inuu siyaasaa oo anigu aan ugu horreeyo oo madaxweyneheenna ugu horreeyo annagu keliya waxaan rabnaa qarankii soomaaliyeed oo lagu soo ordi jiray oo derisku ay ixtiraami jireen oo adduunyaday tusaaladusoo tusaalaha usoo qaadan jirtay oo sharafta iyo karaamada iyo iftiinka ummadda soomaaliyeed bannaanka soo dhigi jiray ceebkana qarin jiray kii asturi jiray qabyaaladda kii loo aqbalay in ciidankeenna uu ahaa libaaxyada geeska africa dadkii soomaaliyeed ee qarankaas dhisay qaarna way fadhiyaan qaarna carruurtooda ayaa halkaas fadhida keliya waa in la aqbalaa in dowladnimo la dhiso in sharaftii la soo celiyo in asluubta lagu haminaayo dib loo soo celiyo waa in la aqbalaa inay rabto dadaal dadaalkaasi waxa uu ka bilowdaa qof walibay marka hore naftaada xisaabi si kulligeen ilaahay uu nooga dhigo inaan helno sharafta uu generaalkaas leeyahay ismaaciil waa mahadsantaha assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
axmed baabuurkan imbi arooskii udaykaan waa dhaaynayan haye saaxiib haye haye anananiyahow gaariga amaba kacay maxaa ku dhacniyahow ordo makanika nadon waaba waynu dahnay
No, no, no, no, no, no. Niyo baabuurka wal cilid le eraw habiyaa to magaho. Ilu waliga alay hatta fadaas inaad cilid isku giliida baabuurka.
oo maxay tahay ciladaan gelinaya gaariga Shidaal wasakhaysan yaa ka shibta baabuurka may. Shidaalka marka aad ka shibaas baabuurka ama galadaas shidaalka isku filtiraaray may.
dhibta i haysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada muusan lahayn wallahi waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxiib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtraysan may ma ba aragnay kaalinta shidaalka ee baydhabo lagu furay casriga ee la eraw kaafi petroleum oo bulshada dhammaantii eeba intii babirka xamaaladaas iska la wada hoobatay. Lan dhugun lahayna dhaayo ma leeyahay been ma ah.
kaafiya petroleum waa tanaahi bal aan arko shidaalkeeda
dalku bacda waliba wasan rasmiyan aan qaadan doona imtixaanaadka sana dugsiyeedka ee labada kun toban sagaalka iyo labada kun iyo labaatanka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya qorshe noocaasi iyada wado cabdiraxmaan maxamed cabdulle waliba hoseeyaha wasiirka waxbarashada waliba hoseeyaha kowsino ku hadali qorshaha wasaaradda waxbarashada ee diyaargarowga keedan sana dugsiyeedka
Ee, runtii maanta waxay ahayd maalin aan kormeer ku sameynhayay oo runtii aan u dhabagelayna u diyaargarowga imtixaanaadka qaranka Ee, maanta waxyaalaha ugu muhiimsan waxay ahayd inaan hubinno nidaam cusub oo imtixaanaadka oo aan rabnay inaan hadduu ilaah yidhaahdo sanadkan soo socdo ee lagu bilaabo Ee, sidaad la socotaanba waxaan waayadan dhan samaynayn isbedelo xagga horumarinta waxyaha ah iyo wasaaradda guud ahaan iyo in la helo nidaam imtixaan oo runtii ee, ka turjuma ee, waqtiga hadda la joogo oo casriga ah Ee, waagi hore waxaan isticmaali jirnay in imtixaanaadka iyo diiwaangelintooda qaab system oo oo- oo manual ah ama gacan ku samaysa loo sameeyo laakiin laga soo bilaabo hadda ee, waxaan bilownay in imtixaankii uu noqdo sida hadda inta badanba uu yahay bas qaab oo oo- oo- oo mataqaanaa computerise ah Ee, sanadkan hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan qiyaasaynaa ee, ama diyaargaroob in imtixaanka loo diiwaangelin doonaa soddon iyo toddoba kun oo arday hadduu ilaah yidhaahdo waxaa qorshaysan imtixaanka inuu dhaco isbuuca koowaad ee bisha shanaad had- ee, sanadkan gudihiisa Ee, waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala ee, in uu ka doonaada sanadkii hore maxaa yeelay tirada haddaa fiirisid aad ay u badan tahay Ee, waxaa keenayna wax kale ma aha Ee, iskuuladii iyo nidaamka imtixaanaadka iyo kulli oo ummadda soomaaliyeed iyo runtii ay kalsooni badan kusoo qabayaan ee, nidaamka dawliga ah ee socda Ee, anoo fursaddan ka faa'iidaysana waxaan rabaa marka inaan u mahad celiyo agaasimaha imtixaanaadka qaranka iyo dhammaan guud ahaan shaqaalaha Ee, iyo ee, is- nidaamkan cusub oo lagu soo kordhiyey oo aan isleeyahay wax badan ayuu ka tari doonaa culayskii wasaaradda haystay Ee, waxa uu ka caawin doonaa wax badan in aysan khaldamin ee, diiwaangelinta ardayda maxaa yeelay markii hadda la diiwaangeliyo oo nidaamka ee, sida kormeerayaasha iyo dadka ee, macallimiinta iyo maamulayaasha iyo wasaaradda kormeerka ay samaysay macluumaadka yaallo iskuullada markii lasoo wareejiyey oo lagu soo wareejiyey ayadoo mataqaana la xaqiijinayo macluumaadkaas inuu yahay kii saxda ahaa kadibna lagu wareejiyey systemka waxay noqonaysaa marka macluumaad maalinta systemka laga bilaabo ilaa shahaada la daabacayo fududayn doono inaysan wax qalada gelin haddii ahaan lahayd roll numberska ardada la siinaayo iyo diiwaangelintooda Ee, waxaan rabaa fursadda inaan kaga faa'iidaysto in ummadda soomaaliyeed aan ugu baaqo guud ahaan inay caawiyaan ee, ardada soomaaliyeed sanadka imtixaanka u fadhiisan doonta hadduu ilaah yidhaahdo sida ay si lamid ah maamul dowlad goboleedyada iyo daladaha waxbarashada iyo dhammaan bahda waxbarashada waxaan usoo jeedinayaa iyagana sida ay si lamid ah inay garab istaagaan loona diyaargaroobo imtixaanaad imtixaanka sanadkan maadaama runtii tirada ardayda imtixaanaadka oo fadhiisana ay yihiin tiro aad u badan oo aan rajaynayna inay tiradooda wax badan ka badnaan doonaan ee taasna ay keeni doonto culays runtii ee, ee, aad u badan waxaan rajaynaynaa ka wasaarad ahaan oo diyaargarowgahan horey u bilownay in aan u fududayno ardayda ee, tashiilaad walba loo samayn karo loo sameeyo sidii imtixaanka ay u gudan lahaayeen sida ugu wanaagsan oo runtii oo oo qof kasta oo oo- oo mataqaana imtixaan galaayo uu mudan yahay Ee, runtii waxay ahayd kormeerkan mid igu weheliya agaasimaha guud oo aan ku- u dhabagelaynay inaan xaqiijinno ballanqaadyadii aan samayno ahayd mar marka dambaysa in horumarin lagu sameeyo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo guud ahaanba in la xaqiijiyo himilooyinka iyo arag iyo mataqaanaa higsiga ard- ardayga soomaaliyeed oo inuu horumarka gaaro ama uu ku tillaabsado ee waxa uu intaas soo baranayay ee qorshaha iyo maanta runtii ee, ee, shirka jaraa'id ama barnaamijkan ee, wuxuu ku saabsanaa keliya inaan xaqiijiyo in habsan u socodkii imtixaanaadka qaranka uu bilowday oo aanan rajaynayn hadduu ilaahay wax hadda ka dambeeyo in mataqaanaa si dhow aan mataqaana ula socon doono madaxda wasaaraddana ay ka go'an tahay mar walba in eh, loo fududeeyo ama mar walba laga fakero ardayga soomaaliyeed iyo meesha uu mustaqbalkiisa ku dambayn doono taas ayaana keenaysa mar walba inaan maalin iyo habeen u taagnaano inaan xaqiijinno nidaamyada iyo qorshayaasha wax u taraya ardayda in mar walba la horumariyo taasina qayb
dukaanka qalabka dhismaada guud new star
badiidoli ii miranin qubatay jilaal ogbobshay ii gaanjardismileh wagoog lankabaar mooge qarbad biyooshay haddu quluwad wadow qaldiyaa saxnyaa qumiyaa waariyaa may laka qiyaasay maylaka qiyaasay may laka qiyaasay oshii maylaka qiyaasay xaajiyow adii bahatan ti dabeel koraadi i dubaysa injeedee danseeha ka gali imboqohooto dibaddaas diiwaan geliyey bahooto dibadda inama hayska diiwaan gelinee alaab dhisma doonga ahaa dabaqay iskorsaaro dig sii sidoo faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismeeda guud ee new star tuuba qashaha handhoobtay qeybtiya koowadna xamara yeebaa qafufaasay safarqa harshay khatartis qatiyoodis qarash qiimay gidi adoo qabo buno macawiiska qabto irobakiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan haqobay Kan haqobay.
kan haqobay Kan haqobay.
kaasa qobay Kaasa qobay.
kan haqobay Kaasa qobay.
ma taro jublihii kafaariiqsi falaas ma qaadato walaalay gabaarmoogahay dukaanka qalabka dhismeeda guud new star two habta ii horqoboy i j el dhaalida i qarasha kiima ogolaa haba baawurka ha kor hehe niyo iyayow nabadbe
baydhawogii koleyba yeedo kudhiiday ee munaasabada taasoo yeedaha jito hogaamiyoka ka samaysadaainta kumada beelo degaasa koonfurta soomaaliya munaasabadda yayadan dhiidisaditan yoona dadki milasita ku qiibgali qof walba daraanshay yoraamidiis isugu ku hadali bacdu salaam munaasibka geeganta linku kulmi wayba eyaa ee afar hubeer ee talo isu talladi ee go'aan isu go'aansidi dan isu fiirsidi ee afarta hubeer sidaysun ogdiin ugaasa sinshur maxmed yaa ee, ugaas guud eng malaag guud eng eh beledii baadii sidi lin ogi bacdishe ee odigii da'a wanagidi ee usoo ugaaskii guudeyi wa in baahaday wakiil inta ilaahay bah ku heri wakiila leyi binaadingu wakiila leyi da'awu ee lango hadda geege meel balideeri antii boodu koro maaragne wal ha ku furfuru koro ma'e saas daraadii afarta hubeer way go'aansadeene ini ugaasa sinshuri bacdishee afarta a hubeer ku eyi malaag isaaq aadan ibraahim oo ku magaa dheer isaaq ooflow ini afartu hubeer xasan shuru maxmed baadishey wakiil hubeered usahaadu oo usahaado eh, hubeera ku go'aansidii isu taladiiska dhammaati ma ilaahay nama kaniyey ini eh, wakiilkaas geega aleemasaarishey unu roognu yaa ilaahay nama kani
bacda salaam horta geedka ilaahay ha kulmay umatun unuuna ilaahay ha nasiib niisheeni inuuna ku qiib galna xafladda oo quruxd badan laha agaasimi andheergarad iyo siyaasiyiin iyo een, haween iyo ulmaawidiin iyo dhallinyaro kulli laanki shal hirna unuuna haninki weeri wali markhaato ku enaa inii xaflad qurux badano waadna liindhonyiis una dareemahayna xubna kulli reer xubeereed aan kulmayin suuna aragahayna ee, geeka wali markhaati ku enaa ini geeka xafladaas si qurux badan andhiyahayta iyo shahaado ku ena koogta una halmeela nimbanaw haddii ayna dhaqankii koonfur galbeed ama hata ka sugan degmada baydhabo oo magaalo madaxdii kumeelgaarkii koonfur galbeed soomaaliya marka anoo ka hadalow afka malaaqiyadan gobolkan baay ama gaar ahaan degmadan baydhabo ahna guddoomiyaha odayaasha dhaqanka degmadan baydhabo haddii aan ahaa wali markhaati ku heenaa inii macalin isaaq oflow kumid eyi dhaqankii ha ku jeedii koonfur galbeed sada xafladu ku muuqata waana ninka sheegay unuuna shahaado u keena qaabkaasun maadaama wakhtiga kuleel ay xafladan gebageba nin roogda may jareeha adduunyada sidii ebalanka wakiil ee tooleer culays badan saaran culayska ilaahay kiila qaada sadana suusta aroortee way taha wayuhu taadul wakiil waleera wakiil way korjay saaranna inuu si dadaala macallin isaaq culaysa laka saari culayskaas ilaahay bay warsadaas ahaa in ada sacadaalada aan gudubto umatugninka edeegda onoon wada shaqeynkan ilaahay idin sheey horaan wada shaqeey jarneen hadduu wada sacadinku dambeyoona sii wada shaqeey doon hob ilaahay idin maamulka koonfur galbeed aan ka horeeya cabdicasiis xasan maxamed laftigaraan iyo walaaha ku sii hooseeya xukuumaddiis iyo xeer barlamaan iyo laamaha ammaanka qeyb kasta shal haato walif in sheegana in unuuna shahaado ku haayna isiin siin sheegana in xafladaas ku dheedi degmadan baydhaba xaafadda cisha malaagaasna caleemasaarjay geeki shahaado kuweena isiina siin sheegan oo ilaahayda maalisaagow mutun daacadanka edeegow maamulkii hata dalka ku jaroona la shageeyow unuuna garabjay surumaana se mutun cadaalad ee anka edeega doogna kulligeen ceedana saarana ceedan ilaahayni laqaada wal ilaahay ku rajaanayaa in ilaahay ninka ceewayn wali rajeeyana cabdiqaadir xasin shure rungmadi ina sheegna dow xasin shure shaqeeyay laakiin laanka umatuun edeegay oo waan afar labaansa waqti geliyayahay markhaatina waa ku eena geek wal inin sheegahay in xasin shure laakiin wakiile booski raasari raaskamboni haddii xubeer tanayslanku baahada dogaas haddii meeli kuma ganyo maal isaaq wakiil buuhu ku eyi hobeer afjeedinka sheegi shaadi kuena martiyada walayla siiyo aamas walay dheegdiye sheegas unuyeeda shahaadi kuena geekoo taariikhda e labaati labaati afartii bili lamaad lamada kun tomi sagaalke xaflad oo kadhayaasi magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda isha laantiya shanaad laantiya afaraad xafladdaasoo ee malaaq macalin isaaq oflow oo laka caleema saaray ama ongoradeen beelweynta afarta weered iska afgoradeen inay macalin isaaq oflow wakiilkii xasun shira kahigi hay ehna idiiga tolka eh laka caleema saarahayna ninkuweeri n may iikan dhawaayane sida sharafta leh oo umatungana isku koytay malaagana isuna mas-uuliyadda lankasaare malaagkii mas-uuliyadun qaaday allaha kooweela malaaga markii oo walaayarana walxayeysin ay ku bii horta malaaga mayba lanko culmaawdiingaw lanko xafidalqur'aangaw lanko oo ilaahay dartiisda aan isku dareera idis iyo awlaadis iyo umatundhan hortaba an gargaareeyey afshay iyo diinshii iyo hoolashayba marka horeba kabiyaayu haddii oo tolki iska afgorada inaysu wakiilka xasan shure nagada haddana geeka caleemasaarshee nagada madanka horeyta ana markaan ahaa diini axmed qoomaal sili in gorodow widaaykeyn hadaayi sheegay malaaq diini axmed qoomaal nool yaree aana kala isku dare maka dara kora hambalyo malaag hadhawaaw hambaliyo hambaliyo madiin nagana dhinigun dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ku-ey cabdixasiis xasan maxamed lafta gareeng oo madaxweynaha ku-ey gadoomiyaha baarlamaanka abduqaadir sheekhuna maya ka-ey baarlamaanka golaha wasiiradiis dhammaantiyo oo naftirshob ansixintiyo labaatii shantale dhiyaas mayha ku dhawaayeen micnaha malaaqas ini safaylan la shaqeeyaan haddii ilaahay subxaana wa tacaala karaala nagada dadweynahaanta insukoy ama xafladan may ka sheegane malaaq maalin isaaq oflow n ilaahay hakila garab gala mas-uuliyadda iyo xilkaad lakiin dhiibi ununa mayba suubyaana ininkii la shaqayna sadaacadda ilaahayna karaale ininkii kala shaqayna
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، ما عندك سلامي انتك سلامي مراقيد وقاسينت سمدونة اندير قردك حوينك لنيارد iyo asbaxda saxaafadda iyo anta ka salaamee salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu iyo marti sharafka ee hilmaan hadalma ka jara hilmaan hadalma la jaro maysin sheegay ana lanko walaalkinya wa ahaa ilaahay hoob raalaknada bini'aadinga ahaa langla toosii koro ahaa lankii galdama wala toosiye lankii itoosiyaw maanamaybu ah ee makusuinodaaw toosinga diyaaran ahaa inii wada shaqeengana suubee diyaaran ahaa lankii ila shaqeey la shaqeeye lankii ingla shaqeeynan la shaqeeye lankii idooradii la shaqeeye lankii idoornan la shaqeeye hoob ilaahay raallo ka nagada may in sheegay dadka walaanyo eh eedaang mahadsanyin maxad ilaahay askulee hana dijaarideen hana boogadeen waqtishow hana geliyeen tii iska lahayniw walii baryeem haddii urgeegio suubeen unun bari in suubiyaana tii dhataana yaaliwu waqtiga kaluulii may siin sheegay eedang mahadsintiin waana siin hambalyeeye wanaagga sharaftidasin inkakoyteen masahayin dhawayteen masahayin boogateen boqolkiiba boqolka mahadsintiin may taas may ingla jirtee lanka bini'aadinka ee may buwaha macsuuma ee lanka gefe kor dhan bini'aadinga wa ahaa may faday li'ing hamana li'ii la shaqeeyo weli anka godona li'ii toosii toosintana diyaar baa ngaawo bilaahi raalaka nagad taas mayba warka intaha ka koobee ilaahay amarshiya jalaha may buwaaha nidaamka iyo qaabka iyo qabanqaabada haddii walku qaldinyi walka raad lahaada bini'aadina holqaldama doono hoob walba loo halaaway toosintana halaawsante qabanqaabadana halaawsante may buwaaha walaalka sidii magaasiya ungroogo laka qaabile tabartaan iyone farsamadaanoo nagati walninka raad lahaada hoob ilaahay raallaka nagad marka insha allahu tacaala warka intaa ka gebagabaaye ilaahay amarshiya jira wali dhaqaale eh mase dhagan eh mase wada shaqeen ana diyaar aan hawb ilaahay ka nagada wabilaahi tawfiiq
bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar aalado casriga ahoo dhakashal adeegadow isinshow elektronigu askunshoon stationary intaas meelilanka seedowna xarunta ganacsiga ee bystar owil carwidiyo arlaabon baydho ulbaabadee laka balaga electronic iyo stationary laka aragyo bystar business center ee ilaa izad electronic helsheewo stationary agabka hafiisyoon dheerin ashadanta iyo afuufa male agab shahaano aabaga galow bystar business carunta ganacsiga ee baystar cargu bariime ow bulshooda aan bogday walla baaldhakawma leh be ragaysnimay ka deero bystar business center electronic enwelb adag malayasa awstreeliya iyo jabaan warshadooga elektronikada suubiyaayan eniyo kulu taladaayan carwa baystar agabka stationariga oo erbadoon kumoganayna carwada lanka seedow bystar business center nadar welba mobel nicle ilaa iyo nay galaxy awshay baakadii oo ka jaraano bariime eh oo weliba jumli tafaariig bale bystar business center dhanka sow
guud ahaanba dhegaystayaal welibaan taanka gebagabeeyane barnaamijkii kulankii idaacadda warsan ee magaalada baydhabo intideedan kulmaana kokalimada saasiyo neemaanalah iyona heestii abtiobeeng bar abwaan maxmuud xaaji tarash
waayanka iyo ka ayuu ogaadayna
waa ku aftiina ummadabadi dhiibto yiriido agoontii ammaantii dhiyaasa waayelka ayuu ogaaday waayibka ayuu ogaadayna qotaa birbiri qotaa birbiri
adiina kolkaa ireebreeba alaabtaa farciye adiina kolkaa ireebreeba alaabtaa farciye ani isdhumiyey idkaamidhayga uyuyidhe idkaamidhayga uyuyidhe ani isdhumiyey idkaamidhayga uyuyidhe idkaamidhayga uyuyidhe abtiyow been ibaraya araada taani araada taani oga adigooga jare abtiyow been ibaraya araada taani araada taani oga adigooga jare jaraadoofi inkuweelo ilay iri jaraadoofi inkuweelo ilay iri idedoosuf inkuweelo ilay iri ibedoosuf inkuweelo ilayri adab lagu hudu inkuweelo ilayrema afkay makusa ilayrema rin abbayo adin iyeyo adin o abbayo adin oy iyeyo ogaaw maka aqbalaye yeey mala aaminaye adin oy abbaayo adin ee iyeeyo adin ee abbaayoy adin ooyiyeyo irkuugiinatiis lacinkir layfada ogaaw maka aqbalahe yeey mala aaminaye
anii isdhumiyey idkaamadhayga uyuyde idkaamadhayga uyuyde anii isdhumiyey idkaamadhayga uyuyde idkaamadhayga uyuyde abtiyow been ibara arlaada taali arlaada taali ogaa adiidooga jare abtiyow been ibara arlaada taali arlaada taali ogaa adiidooga jare isninkiyo idinkuweelo ilay iri ishaadiho dur inkuweelo ilay iri isninkiyo sabti inkuweelo ilay reema afkay makuusaa ilay reema isninkiyo eed inkuweelo ilay ri ishaadiho dur inkuweelo ilay ri arbaadi oo sabti inkuweelo ilay reema afkay makuusa ilay reema afkay makuusa reema